wasaaradda gargaarka iyo maarinta miisubooyinka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ku qabatay munaasabad lagu xuseeyey maalinta gargaarka adduunka oo sanad kasta la xuso sagaal iyo tobanka agosto munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland hay-adaha samafalka ururada bulshada rayidka dhallinyaro iyo haweene inta ay socotay munaasabadda ayaa waxaa la xusay kaalinta muhiimka ah ay ku leeyihiin shaqaalaha gargaarka iyo samafalayaasha naftooda halista u geliya badbaadinta dadka ku nool deegaanada ay colaadaha iyo masiibooyinku saameeyeen wasiirka wasaaradda gargaarka jubbaland oo daafuray munaasabadda ayaa sheegay in xuskan uu muhiim u yahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan jubbaland isagoona carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la taageero dadka nugul iyo qoysaska barakacayaasha
ilaahay wuxuu garabkiisa yahay qofka inta uu garab siinhayo walaalkiiga baahan wax ka weyn marka ma jiro inuu ilaahayba garabkaaga yahayba dee haddaad ad caawinayso ood qof baahan siinayso sidaasoo kule nebigu sal slam yidhi alyad alculyaa khayru min alyad asufla inaad adigu noqoto yacni qofka gifaaska wax bixinaya yaa ka khayr badan inaad adigu noqoto qofka waxaa weeye receiverska dadki qaadanhayo wax la siinhayo muhiimadda runtii ay maanta leedahay ee adduunka meel walba laga xusaaya waxaa weeye walaalayaal si guud ahaaneed in iscaawinta iyo isgarab istaagga iyo in laysku gargaaraayo muhiimadda ay leedahay waa arrin weyn innagoo weliba reer jubbaland hadda xaalad adag oo dadku runtii ay marayaan oo cunaqabatayn iyo dhibaatayn dowladdii ay doorteen ee heer federaal oga imaanayso la go-doominhayo oo la burburinayo inaynu dadka reer jubbaland waxa weeye maanta ay xusaan waxay xusuusinaysaa si gaara war aynu isku tashanno aynu iscaawinno kuwa ina wax caawinhaya ee ka shaqaynaya hay-adaha iyo saaxiibada dadkeena inay caawiyaan ka shaqaynayaan ha loo mahad celiyo hana la ilaaliyo hana la garab istaago